insaan u hadalo hadalo wax nooma hadhine dowladnimadeediyo sugyanay baddaan lahayno hadal imisaan u hadalo hadalo wax nooma hadhine anaan dowladnimadeediyo suhyahaybaddan bahayno nabaddu waa lama huraano ka hortaga muraado heshiiya malaalayaalo mudaayo toos tooso maanay toos
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada warasiya raadiyo cadaadu qodobada dhegaysta lacaawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka qayb noqon doona dowladda jabuuti ayaa shaacisa inay gacanta ku dhigtay maraakiib si sharci darraa uga kalluumaysanayay xeebaha dalka jabuuti qodobada kale dhegaysta lacaawa barnaamijka ayaan kuusoo gudbi doona idinkuna aad ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaa ka qayb noqon doona madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland cabdixakiin xaaji cumar camey oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey heshiis ay la galeen ganacsato ka socota dowladda masar qodobada kale dhegaysta lacaawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan annaguna aan kuusoo gudbi doono sidoo kale waxaa ka qayb noqon doona maamulka somalilan ayaa lagu eedeeyey inay ku fashilmeen inay samaystaan baasbor iyaga u gaara qodobada kale dhegaysta lacaawa barnaamijka ayaan kuusoo gudbi doonaa waxaa ka qayb noqon doona wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdiraxmaan cismaan daayar ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta si jiraad ku qabtay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey imtixaanka shahaadiga ee heerka labaad ee waxbarashada qaranka ee dugsiga sare ee soomaaliya qodobada ka dhegaysta lacaawa barnaamijka ayaan kuusoo gudbi doono adinkuna aad ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaa ka qayb noqon doona madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed caali gaas ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in mucaarad lagu noqdo dowladda madaxweyne farmaajo qodobada ka dhegaysta lacaawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaa ka qayb noqon doona gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir axmed cabdulla afrax ayaa ka waramaya gaari walxaaq raxa laga soo buuxiyey oo maanta ku qarxay degmadaasi qodobada ka dhegaysta lacaawa barnaamijka adinkuusoo gudbi doono adinku aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka qayb noqon doona xogyaha guud ee dowladda hoose ee magaalada garowe cabdiqaafaar cabdiraxmaan ayaa faahfaahin guud ka bixiyey hadallada baraha bulshadii maalmihii u dambeeyey lagu soo faafinayey kaasoo ku aadanaa in aaladda facebook lasoo dhigay sawir gabar lagu sheegay inay ka timid magaalada burco ee balse isagu uu tacaddi u geystay qodobadaasi waxaynu kusoo kordhay ayaa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa idiin soo saaray inla socodsiya xasan axmed maxamed dhanka farsaan waa saaxiibkay luumaan axmed maxamuud waa mar kale iyo barnaamijka xolashaha warsiga raadiyo cadaado
hadal imisaan u hadalo hadalo wax nooma hadhine anaan dowladnimadeediyo suhyanay baddaan lahayno hadal imisaan u hadalo hadalo wax nooma hadhine anaan dowladnimadeediyo suhyahaybaddan bahayno nabaddu waa lama huraano ka hortaga muraado heshiiya malaalayaalo mudaayo toos tooso maanay toos
mar kale habeen wacan oo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay kusoo dhowaada barnaamijka xulashada warasiyo raadiyo cadaada oo faahfaahsan aan ku bilowno qodobka ugu raacawa barnaamijka aan kusoo qaadan doona waxa uu noo noqonayaa dowladda jabuuti ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigtay maraakiib si sharcidarra ah uga kalluumaysanayay xeebaha dalka jabuuti agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga jabuuti axmed nugaal jibriil oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in maraakiibtan laga leeyahay dalka shiinaha sidoo kale waxa uu xusay in maraakiibtaasi tallaabo adag laga qaadi doono waxa uu sheegay in ciidamada badda dowladda jabuuti ay gacanta ku dhigeen maraakiibtaasi axmed nugaal jibriil ayaa ugu dambayntii sheegay in maraakiibtaasi la dul dhigi doono ganax adag dhacay afar duuliyadoo shiilaa baa furxun ka geystay jabuuti horta way iyakoo loo ogolaan oo ruqsadii la siiyey inay jabuuti kaluumaystaan bay kaluumaystaan tawa kow talabaad waxay isticleen wax jaarif la jaarif jaarifku wax badeena ka mamnuuca oo xaalifina oo dhameynay kalluunka taana way isticmaaleen marka afarta dhibaato u geysteen wadanka badda xaqa aan noqoso kaluumaysiga iyo deegaanka baddaba marka iminka waxaan la xidhiidhnay ciidamada badda ilaaliya ayaa joojiyey iminka waxaan ku tala jirnaa inaan samayno guddi guddi eegaysa qiimeynaysa waxay dhibaato u geysteen badda jabuuti taawa kow marka aan helno reportya ee baan u diraynaa wasaaradda garsoorka aan leenahay dabalka qaraar ka qaata ma ogtaa iminka aniguna waxaan ku tala jirnaa inaan bedelno xeerkii badda ee ku saabsanaa xeerkii ayne maogtaa iminka waxay wadano badan markay qabtaan dooniyo kalluumaysanaya oo iyakoo sharciga haysan waxaa lagu xakumaa lagu ganaaxaa one million dollar xeerkeena jabuuti wuxuu sheegayay intaa ma gaadhay mar waxaan ku tala jirnaa inaan bedelno xeerkeena jabuuti
hadal imisaan hadalo hadalo wax inooma hadhine anaa dowladnimadeeniyo sooyanay baddaan lahayno hadal imisaan hadalo weli waxaad la socotaan barnaamijka xulashada warasiyo raadiyo cadaado qaybihii hore barnaamijka ayaan dhegaystayaal bartanka kaga jirnaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland cabdixakiin xaaji cumar cabey oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey heshiis ay la galeen ganacsato ka socota dowladda masar waxa uu sheegay in dowladda masar ay maamulka puntland ka taageerayso dhinacyada waxbarashada ammaanka iyo sidoo kale ganacsiga sidoo kale waxa uu sheegay in ganacsatada ka socota dowladda masar ay heshiisyo kale la siixan doonaan wasaarado qaar oo ka tirsan maamulka puntland waxa uu sheegay inay ku dadaalayaan sidii dowladda masar ay wax badan uga faydaysan lahaayeen islamarkaana ay ka codsadeen in wax badan ay masar puntland ka taageerto sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland cabdixakiin xaaji cumar cabey ayaa ganacsatada maamulka puntland ugu baaqay inay ka faaidaystaan fursadaha ay wadaan ganacsatada dowladda masar ee ku sugan deegaanada maamulka puntland ganacsato ka socota dowladda masar ayaa maalmaha ka hor soo gaaray soomaaliya waxa ayna wadaan mashaariic lagu horumarinayo ganacsiga soomaaliya wada hadal baanu yeelanay runtii wax allo wixii aanu ka wada hadalnay hadday tahay amniga caafimaadka waxbarashada korontada ganacsiga waxaanu ka wada hadalnay wax kasta runtii waxaan isla qaadanay in baahidii meeshii taallo in xidhiidhkii ganacsi ee soo jireenka ahaa ee puntland iyo masar loo baahan yahay mar labaad in dib loo bilaabo wada hadallo dhab ah baa la gelayaa oo wasaarad kasta wixii yani khuseeya ayay lagala hadlaya haddii ilahay ogolaado wafdiga iyaguna waxay u yimaadeen laba shay dhinaca horumarka inay runtii ka hadlaan iyo dhinaca caawimada gargaarka bini'aadamnimada ee dadka abaaruhu ay afeeyeen runtii la doonaya in wax lagaga qabto guud ahaanna wax allo wix kastoo aanu ka wada hadalnay waa isku aqbalnay iyaguna waa soo dhaweeyeen insha allah waana laga yaaba wax walba inay caadi noqdaan
Dagaaluriyaha, hurdaayowtoos, toos
hadal imisaanu hadalo hadalo wax inooma hadhine ana dowladnimadeediyo sogoya ay baddaan lahayno hadal imisaanu hadalo weli waxaad la socotaan barnaamijka xulashada warasiyo raadiyo cadaado qaybii hore barnaamij ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa maamulka somalilan ayaa lagu eedeeyey inay ku fashilmay inay samaystaan baasabor ayaga u gaara wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda qorshaynta cabdikarin axmed mooge oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in somalilan ay ku guuldaraysatay inay yeelato baasabor ayaga u gaara sidoo kale waxa uu sheegay in hadda aysan lahayn wax baasabor ah madaxda maamulka somalilan ayuu ku eedeeyey mooge inay ku dhaafaan baasaboorka dal kale sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka ku nool somalilan ay yihiin dad xabsi ku jira maadaama aysan dalka ka bixi karin oo wadanka baasaboorka markay wadan u dhoofayaan ku dhoofo baasaboorka somalilan oo wadanka baasaboorka ku diidan aanu tegin baasaboorka somalilan maanta wuxuu yaalaa halkii ugu horeysay buu yaalaa lix iyo labaatan sannadood oo noloshayda ka mid a baan u samirnay inuu wax noqdo kuwa maanta warqadda ka dhigay ee baasaboor aan qiimo lahayn ka dhigay waa kuwa maanta talinaya wey xilliyadii hore baasaboorka somalilan wadamo badan oo afrika ka mid a oo yurub ka mid a oo adduunka ka mid a baa lagu tegi jiray matalan imanka dubai walba ay nala joogta nimankii carbeed way inoo yimaadeen military base bay naga dhex samaysanayaan dekedeennii somalilan deeqaan u bixiyeyna way qaateen haddana baasaboorka somalilan dubay kuma booqan karo dhulka intaa leeg ayay doonayaan saliig military inay ka dhigtaan qof bini aadama in qaata oo wad imaaradda dubai ka mid ana uma ogolo qof somalilan inuu booqdo waxaa la isdhaafsaday anuu garan maayo baasaboorka somalilan haddaan saa loo dhaamin dalka iyo baasaboorka way isku xidhay dadka masaakiinta ee shacabka ee laga dhigayo dad container ku xidhan dee nsocon sidan ku socon mayso madaxdu waa inay isticmaashaa waxa shacabku isticmaaleen hadday nin walba siyaasiba baasaboor wadan kale intuu jeebada xagga dambe kala soo baxo dabeetana wadhaa kaasaan isticmaalaya hooyada iyo iyo dadka masaakiinta ana somaliland buu ayuu inbuu isticmaali karaya dee ma soconaysa arrintaasi cadaaladna noqon mayso baasaboorka somaliland waajibka koowaad ee isticmaalku wuxuu saaran yahay ninka siyaasadda ku jira ninka xilka haya madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo agaasimayaasha dhammaantoodna baasaboor wadamo kale isticmaaleen arrintaasina waa arrin ayaan daraa runtii u dareen gaaray ummad qaybsan qaran noqon mayso sidan somalilan maanta tahayna guul lagu gaadhi maayo
hadal imisaanu hadalo hadalo wax inooma hadhine ana dowladnimadeediyo sogoya ay baddaan lahayno hadal imisaanu hadalo weli waxaad la socotaan barnaamijka xulashada warasiyo raadiyo cadaado qodobka caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxa uu noo noqonayaa sida ay warbaahinta u sheegeen maamulka gobolka hiiraan dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo sidoo kale maleeshiyaad beeleed ayaa maanta ka dhacay xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne dagaalkan ayaa la sheegaya inuu ahaa mid xooga islamarkaana hubka noocyadiisa kala duwan laisku adeegsanayay dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya ay isku dayeen inay halkaasi ka dhisaan saldhig islamarkaasna ay ka hor yimaadeen maleeshiyaadkaasi ciidamada dowladda soomaaliya ayaa bilaabay howlgallo ka dhan ah kooxda lagu magacaabo westland oo dhibaato ku haysa shacabka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan sheekh cusmaan xuseen cali ayaa warbaahinta u sheegay inuu jiro khasaare ka dhashay dagaalkaasi sidoo kale waxa uu tilmaamay in howlgalka uu soo dhammaaday haddana ay xaaladu degan tahay wixii dagaal weyn ma ahayn waxaa dagaal kororkeeda waxaa isku qorshaysan oo ahaa oo marka waxa dawiin oo macnaha dagaalka dhula dagaalka warbashadaadu dowladda dhexeeda iyo waxaan degada marka laba kamid u dhexeeya mulidlaanu leeyahay laakiin hadda hore maamulka isku dhigata westland iyo xoolay oo maamulka oo xoolay isku dhinacay ahayn waa marka wax weyna ma ahayn marka waxaas waxaa wili waa barseska socda marka
Udayong tos, udayong tos.
hadal imisaan hadalo hadalo wax inoo ma hadhine hanaan dowladnimade iyo shucuya haybadaan lahayno hadal imisaan weli waxaad la socotaan barnaamijka xulashada warsiyo raadiyo cadaado qaybii hore barnaamijka ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan cismaan daahir oo maanta si jir aad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay imtixaanka shahaadiga ee heerka labaad ee waxbarashada qaranka ee dugsiga sare ee dowladda federaalka soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in sanadkan ay imtixaanka u fadhiisan doonaan arday gaaraysa labaatan iyo saddex kun oo arday waxaa laga qaadi doonaa toddobaatan iyo toddoba xarumood oo ku kala yaalo gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ay ku jiraan maamul goboleedyada jubbaland galmudug iyo koonfur galbeed hirshabeelle iyo maamulka gobolka banaadir imtixaankan ayaa bilaaban doona maalinta sabdida ah ee toddobaadkan oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bishan sidoo kale waxa uu sheegay inay ka qayb qaadan doonaan shaqaalo iyo ciidan ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim maanta waa maalin cusub eh, oo loo qaaday tallaabada xagga horumarka Eh, waxaan u fadhinaa inaan eh, faafino ama aan sheegno eh, howl weyn oo ku saabsan arrimaha imtixaanka sida uu qabo sharciga waxbarashada guud ee dalka sanad dugsiyeed kasta dhammaadkiisa waa in arday kasta waxbarashadiisa la qiimeeyaa la diiwaangeliyaa la kaydiyaa lana ogeysiyaa natiijada imtixaanka sidaa daraaddeed arday kasta oo dhammaysta dugsiga sare waa inuu u fariistaa imtixaanka shahaado ee qaranka waxaa guul weyn noo ah inaan soo gebagabaynay diyaargarowgii weynaa ee loo galay howlaha imtixaanka haddaba maalinta sabtiga ah oo ay bisha may tahay labaatanka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa la qaadi doonaa imtixaanka shahaadiga ah ee heerka labaad ee waxbarashada qaranka waa imtixaanka dugsiga sare imtixaanka waxaa gelaya saddex iyo labaatan kun oo arday waxaa lagu qaadi doonaa toddobaatan iyo toddoba xarumood oo ka tirsan afar maamul goboleed oo kale ah galmudug hiiraan shabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo gobolka banaadir waxaa ka qayb qaadan doona shaqaale aada u badan oo isugu jira kormeerayaal isugu jira amni sugayaal isugu jira ilaaliyayaal iyo eh, dad kale oo imtixaanka u khidmaynayo Eh, kormeerayaashu waxay gaarayaan tod- toddobaatan iyo toddobo kaaliyaasha kormeerayaasha waa toddobaatan iyo toddobo waxaa ka qayb qaadan doona imtixaanka ilaaliyayaal ka badan kun iyo saddex boqol iyo lixdan iyo sideed amni sugayaasha waxay kor u dhaafayaan toddoba boqol iyo lixdan oo imtixaanka amnigiisa sugaya iyo ardayda amnigooda sidaasi la mid ah xarunta dhexe ee imtixaanka lagu qaybinayo lagana wasacayo waxaa ka shaqaynaya ilaa iyo toddobaatan qofood oo isugu jira shaqaale iyo amni sugayaal waxaa ka qayb qaadanaya sidaasoo kale saraakiil gaaraysa boqol iyo konton iyo labo haddaba waxaan ka codsanaynaa dhammaan bulshada soomaaliyeed waalidiinta ciidamada kala duwan ee qalabka sida inay mas-uuliyad iska saaraan sidii loo xaqiijin lahaa qaadista imtixaanka una fududeeyaan ardayda galista imtixaanka madaxda iyo shaqaalaha dowlad goboleedyada waxaan si gaar ah uga codsanaynaa inay soo dhoweeyaan saraakiisha iyo kormeerayaasha ka socda dowladda federaalka ah ee ku mashquulsan keenayna imtixaanka goboladooda waxaan ka codsanaynaa inay gacan ku siiyaan sidii ay howlahooda ugu fududaan lahayd islamarkaana u ilaalin lahaayeen ammaanka ardayda kormeerayaasha iyo imtixaankaba waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadkii xaqiijiyey taabagalna ka dhigay howlaha imtixaanka kuwaasoo ay ugu horeeyaan shaqaalaha wasaaradda heer goboleed iyo heer maamul goboleedba Eh, waxaa sidoo kale aan u mahad celinaynaa daladaha waxbarashada oo imtixaanka qeyb weyn ka qaatay eh, abaabu- abaabulkiisii iyo tabaabushihiisii ciidamada qalabka sida ee kala duwan oo ay ka mid yihiin booliska nabad sugidda xoogga dalka iyo hay-adaha kale ee naga caawiyey imtixaanka inuu xaqiiqoobo waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa ciidamada booliska soomaaliyeed iyo madaxdooda taageerada joogtada ah ee ay siiyaan wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare xilliyada imtixaanka waxaan hoosta ka xariiqaynaa imtixaanka in uu ahaa sanadkii saddexaad oo si guud loo qaado Eh, waxaa iska lahaa imtixaanka diyaarintiisa ka shaqayntiisa faafintiisa kala wareejintiisa sixitaankiisa iyo waxaasoo idil Eh, wasaaradda waxbarashada eh, iyo hiddaha iyo tacliinta sare waana wax annaga aan hormuud ka ahayn laakiin ay naga caawiyeen eh, dad aada u badan oo kala duwan waa mahadsantiin
hadal imisaan hadalo hadalo wax inooma hadhine hana dowladnimadeediyo shucuya haybadaan lahayno hadal imisaan hadalo qaybihii dambe barnaamij ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in mucaarad lagu noqdo dowladda madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in dowladda ay ka shaqaynayso oo kaliya in saddex bil islamarkaana aysan suurtagal ahayn in la mucaarado waxa uu xusay inay muhiim tahay in la taageero dowladda federaalk ee soomaaliya loona baahan yahay in la garab istaago oo aan mucaarad lagu noqon sida uu sheegay cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay inay midaysan yihiin madaxda dowladda iyo sidoo kale kuwa maamul goboleeda dalka islamarkaana ay si wada jir ah uga hortagaan cid walba oo mucaarad ku ah madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa hadalkan ka sheegay maalmo ka hor ayay ahayd markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee magaalada nairobi ay kaga dhawaaqeen madal ay ku midaysan yihiin sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin gudaha dalka iyo iyo dibadiisa kulmo kala duwan ku yeelanayso kuwaas oo inta badan looga hadlayo siyaasadda dowladda iyo qaabka loo qayminayo xilalka dowladda federaalk ee soomaaliya taas waxaan markaa inay idiin sheego een, bulshada soomaaliyeed ee reer norway in een, annagu aanu midaysannahay Ee, dabcan su-aal waa taqaanaa lowshido iyo shaqaaqada lama waayo hadda og reebi dowladdu saddex bilood jirta waad maqlaysaa xildhibaanaha ku sugan nairobi kuwa xagga yeelay waxaan u sheegaynaa waxaway soomaaliya xasiloonida rabtaa nabadgelyay rabtaa in kii yimaado tafta la qabsado lagu qaybiyo ama qafsan eegsayna haddana dinka gaadho waxaan noqon mayso marka waxaan leenahay hadda dadka ee, marka laga wada qaybada bilaabay ka yeelin nimataasana
hadal imisaan hadalo hadalo wax inooma hadhine hana dowladnimadeediyo shucuya haybadaan lahayno Hadal imisaan- qaybihii dambe barnaamijka ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay xogayaha dowladda hoose ee magaalada garowe cabdiqafaar cabdiraxmaan oo faahfaahin guud ka bixiyey ta- hadallo baraha bulshada maalmihii u dambeeyey lagu soo faafinayay kaas oo ku aadanaa in aaladda facebooka lasoo dhigay sawir gabar lagu sheegay inay ka timid magaalada burce ee balse uu asagu tacaddi u geystay xogayaha ayaa waxa uu sheegay in warkaasi uu yahay mid been abuura islamarkaana dad facebook ka samaystay magaca dumarka ay arrintaasi ku kacayaan kuwaas oo u baahan in baatano dheer ah lagu sameeyo si wax badan looga ogaado wuu hadalkiisa kusoo gabagabay in baatano dheer kadib ciddii ay ku caddaato fadeexad la gey doono uuna maxkamad la tiigsan doono sida uu hadalka u dhigay waxyaalaha facebooka lagu qoray oo dad intay iska dhigaan magaca gabdheed samaystaan oo sawir gabdheed soo gelinaya oo ma- oo ilaa shalay ay faafinayeen horta waxa way arrintaas arrin wax ka jiraan maaha Een, waxaa jira dad badan oo dhalinyaro ah oo laga yaabo inay kugu yimaadaan inay wax kaa rabaan ninku rashidaala sii midku yihahda lacag sii midku yihahda shaqo ii abuur shaqo ii dir waxaasan kaa rabaa kuwa badan ba waxay ku hanjabeen wallahi haddaada waxaa noo sameyn waxaasaanu kaa qoraynaa waxbaanu facebooka su- ku soo dhigaynaa baalkii laakiin waxaan u sheegayaa aniga wax macnaa iima samaynayso kulli de qofkii anagu de dad badan baan tuunsanahay oo maaragtay laakiin ciddii ku caddaato shalay kaa horgeyn doonaa waxa weeye dembi unbaad siyaasatay waxaana imaana yeelin imana yeeli karti dembi unbaad siyaasatay
hadal imisaan hadalo hadalo wax inooma hadhine ana dowladnimadeediyo shogoya ay baddaan lahayno hadal imisaan wasaaradda haweenka maamulka jubbaland ayaa waxaa maanta xaflad sagootina lagu sameeyey magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland iyadoo kusii jeeda dalka dabadiisa wasaaradda ayaa waxa ay ka hadashay dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gudaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale iyo sidoo kale haween ay sheegtay inay ku dhibaataysan yihiin gudaha magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland maray arrimahaas ka hadlaysa oo xadaladeeda ka mid ahaa shirkan maanta wuxuu ahaa horta saddex saddex qaybeheed mid waa waxayd wacyigelin ee gabdhaha la wacyigelinayo ha- muxuaha dhibaatooyin gabdhaha soo food saaray sida gabdhaha yara teenagerka ah ee muxuu ahaay uurka leh ee pregnantiga ah ee ilmaha tuuraya in lagaga hadlo si ay ilmahaada iyo u haystaan ma- maadaama ay dambaabeen oo dembi galeen haddana inayn ku darin in ay muxuu ahaa carruurtii een, muslimiinta ah ee calooshooda kasoo baxay hooyada u ahayd inay disho oo ay intaasoo dembigelin taasuu ahaa mid sagootin bay ahayd oo waan baxaye iscafin iyo dardaaran buu ahaa midna waxay ahayd wacyigelin iyo baraarujin iyo waxay ahayd een, muxuu ahaa sheegeen w- yacni tusin iyo tusaale bay ahayd Eh, wallaahi een, dumar iyo ragba dadkeena waxbarasho fiican ma laha een, waddankan wuu burburay wasiirka wasaaradda haweenka Malaynaa boqol iyo labaatan gabdhood oo shaqo abuur ah oo traininka qaato shahaadada qaato oo hadda gurigooda diyaar u yahay oo shaqadooda galaa oo afar sano project ah hadda wa- way way jirtaa oo bilaabmayso oo biri subaxii guriga lasoo open garaynayo oo foornadii rootiga ku jirto kafeteeriyada ku jirto farshaxanka ku jiro dharkii la tolaayo ku jiro een, muxuu ahay cunno karintii ku jirto yacni b- b- een, buskudkii iyo kaagii iyo la sameynaya ku jiro timihii la hagaajinaya ku jiro ilmaha meel loogu hayo ku jiraan waxaas kulli waa wax hadda aan biri subaxii aan gurigii rabno inaan soo obin karayno shaqadiina way bilaabmaysa because gabdhaha already trainingkooda way qaateen shaqada in la geliyo bay rabaan ta kaleeto hadda hadda markaa shirkan waan kuu sheegay wacyigelin iyo iscafin iyo isdardargelin ay ahayd iyo hay-adaha qaar fidmakooda conflict abuuraya dadka wuu soo burburay jaahilnimana way soo gasho waxbarasho markii dowladdii ay ka baxday awoodda leedahay dhexe ay dhexda ka baxday ha- dadkii waxay noqdeen inay noloshoodii la daaladegaan waxbarashadii iyo iskuulaadkii la aadi jiray iyo awooddii midna ma leh caruurtii yareed baa waxbarasho la-aan ah hooyooyinkii waxbarasho la-aan ah aabbayaashii waxbarasho la-aan ah sidaa daraaddeed een, hadda waxay ku jirtaa dowladda jubbaland ama dowladda soomaaliyaba sidii loo soo kaban lahaa ee dadka waxbarasho loogu sameyni lahaa haweenka soomaaliyeed waxbarasho la-aan way way haysaa oo inta badan wax ma akhriyaan waxna ma qoraan laakiin alxamdulilah waxyaalo fara badan oo hadda loo sameeyo waa jiraan sida muxuu ahaa sheegeen een, muxuu ahaa, ee, waxaa loo sameeyaa in luuqadda la baro oo iskuulaad private ah oo loo sameeyo wacyigelin fara badan loo sameeyo si ay farta u qori lahaayeen siminaaro maskaxda lagaga dhisayo oo ay iyaga inay see wax u qabsan lahayen u shaqaysan lahaayeen yacni waxyaalo fara badan laakiin weli exactly iskuulka sida ololihii dadka waaweynaa oo kaleeto iyo iskuulka muxuu ahaa habeenkii oo dadka inay wax ku bartaan ay aheed oo kale weli lama gaarin maxaa yeelay public school ma lihin iskuulaadka oo dhan private waay lacagtiina ma haystaan dowladdana awood uma hayso inaad dadka lacag kaga bixiso se wasaaradda haweenka waxaa u qorshaysan amaba u qoran boqol iyo labaatan gabdhood oo aan waxna qorin waxna akhrinin oo la rabo volunteer inaan ugu shaqayno oo aan hadda ku dhex jirno liisgaraynay macallimiin aan raadinayno ani xataa maclimad baana tiijar buu professionalkayga ahaa marka tiijarnimadayda inaan ku shaqeeyo oo aan wakti ka siiyo gabdhaha qaar macalimiin soo ahaan jiraa jira inay ka shaqeeyaan haddaa khudbadeeda maqlis afar gabdhoo afar boqol oo gabdhood waxaa jiraan ayagana shaqo abuur oo tareerinkooda ayagana mar dhow la furi doono oo ayagana leenka ku jiraan oo kuwa markay xaroodaan ayagana tareerinka loo qaban doono kadibna ay kuwaas lacag baa la siin doonaa markaas iskaashatooyin ay noqon doonaan waa suuqaa la gelin doonaa shaqada intaasaa jirta intaan hadda aan
hadal imisaan hadalo hadalo wax inooma hadhine hana dowladnimadeeniyo shucuya ay baddaan lahayno hadal imisaan
dhegaystayaal intaasaan jeclaan inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka xulashada warasiyo raadiyo cadaado barnaamijka waxay la socodsiiyey xasan axmed maxamed dhanka fursan waa saaxiibkay luqmaan axmed maxamuud intaan barnaamijka mid lama kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
waxaan ahay nin caanu cilmi iyo aqoon loo cerkayo dayaxatigii waxaan ahay nin caanu cilmi iyo aqoon loo cerkayo dayaxatigii dilbaxnimada culusiyo cid kastaba yaqaano cidda kala shubaaye ilbaxnimada culusiyo cid kastaba yaqaano cida kala shubaaye an cadida samadiyo cadda ku geeye caawa caawa ilaa garow an cadida samadiyo cadda ku geeye caawa caawa ilaa garow عشقu haduu jiro adaan calanka cashaqu hadduu jiro adaan calanka calanku ikaha calanku ikaha dul suran yahay aan wada ciyaari hadal haygu soo helin aan wada ciyaari hadal haygu soo helin
haddaad tahay nin cuudulo meel kastaba caagaha dhigay ciyi kuma su'aaline haddaad tahay nin cuudulo meel kastaba caagaha dhigay ciyi kuma su'aaline anfacaana haygiyo wanka cududa weyliyo codcodkaygu igu filaanay anbacaanahaygiyo wanka cududa weyliyo codcodkaygu igu filaane ciidaydan hodanka eebu qurimaye carabka carabka hahay celin ciidaydan hodanka eebu qurimaye carabka carabka hahay celin cudurdaar hadduu jiro jiro ha ii cabanin cuudu daar hadduu jiro ha ii cabanin hay caban aniga hay caban isku cadamayhine hay caban aniga hay caban isku cadamayhine cadka saar wadada hadal haygu soo celin cadka saar wadada hadal haygu soo celin
waxaan ahay nin cawsiyo kacaweeye yurubo cusba malab ka dhigay waxaan ahay nin cawsiyo kacaweeye yurubo cusba malab ka dhigay anoo kaa caloolgoyn caynkiina ku jeel indhaha hay cadaynine anonka caloolgoyn caynkiina ku jeel indhaha hay cadaynine andahabtin iyo cilib kucale masare caawa caawa ilagow andahabtin iyo cilib kucale masare caawa caawa ilagow عشق هدو جرو الان علنكا عشق هدو جرو الان علنكا علنكويكا علنكويكا دل سنيه أول عياري هذا الهي وسهل أول عياري هذا الهي وسهل
waxaan ahay mid cugashiyo caddaloolka necaboon cadbuday ka baran waxaan ahay mid cugashiyo caddaloolka necaboon cadbuday ka baranine waxba cunaha hays qaban sidaa cawl wadkii galay inanku cunta maraaye waxba cunaha hays qaban sida cawl wadkii galay cunta maraaye calaftoon haddaanahay kama tagay calalkee carabka cadabka hay celin calaftoon haddaanahay kama tagay calalkee carabka cadabka hay celin duudurdaar hadduu jiro ha ii cabanin duudurdaar hadduu jiro ha ii cabanin ha ii caban aniga ha ii caban isku cadamayhine ha ii caban aniga ha ii caban isku cadamayhine qaban sida cawl wadkii galay cunta maraaye calaftoon haddaanahay kama tagay calalkee carabka cadabka hay celin calaftoon haddaanahay kama tagay calalkee carabka cadabka hay celin duudurdaar hadduu jiro hay